habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa fiidnimo sabti ah bisha disembar waa saddex sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali dot com idaacaddeenna caawana waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah hogaamiyaasha diiniga ee magaalada ohaayo oo ku baaqay inay bulshadu iskaashato kadib weerarkii wiil soomaali ah oo uu ku qaaday dad dhiganayay jaamacadda magaalada ohio state university
ilmaha si fudud yaa isagoo guriga kula jooga lagaaga kaxaysan karaa masaajiddu dadaal walba ay sameeyaan haddii waalidiintu aanay garab istaagin oona ilmaha gacanta qaban masaajiddu wax badan ma soo kordhin karaan akhlaaqdu gurigay ka bilaabataa ilmaha ammaankiisa in la ilaaliyo gurigay ka bilaabataa waxaa kale oo aan idiin haynaa xubintii martida mikrofoonka oo ku saabsan xuska dhalashada nebiga Maxa- nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam
لم يزاحم مداحك البعض بعضا أنت بحر والمادحون دلاء يعني نبي محمد أنت أمانتي عليه الصلاة والسلام أو أما قصة للشيء aad bay u fara badan yihiin nabigu wuxuu ku suurayay ninkaa shaacirka ah sida maanyo ama bad weyn ee badna layskuma garbin karo marka qasiidooyinka sida caanka ah yacni soomaalidu ay qaadaan way fara badan yihiin
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee cawayska washington iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii dunida ciidamada maamul goboleedka puntland iyo maleeshiyaad taabacsan ururka daacish ayaa maanta iska horimaad ku dhex maray deegaan lagu magacaabo afbashaashiin oo ilaa iyo konton kilomitir u jirta magaalada khandala ee gobolka bari wararka idaacadda v o a ka helayso dadka deegaanka ayaa sheegaya in iska horimaadkan dhacay kadib markii ciidamada kusii siqaya magaalada khandala ay la kulmeen miinooyin dhulka lagu aasay rasaas ayaa kadib la isweydaarsaday oo dhinacyadu ay isku rideen gudoomiyaha gobolka bari ee puntland yuusuf axmed wacays ayaa v o a u sheegay inay dileen toddoba ka mid ah maleeshiyaadka daacish dhinacoodana saddex askari ay ka dhaawacantay
wararka ka imaanaya magaalada ceel cali ee gobolka hiiraan ayaa sheegayay in maleeshiyaadka al-shabaab ay gacan ka gooyeen nin sagaal iyo labaatan jir sano ah oo lagu magacaabo cabdi maxamed cilmi ninkaas oo lagu eedeeyey inuu ku kacay falxatooye ah ururka al-shabaab ayaa ku eedeeyey ninkaas inuu dukaan jabsaday kadibna uu ka xaday laba garaam oo dahab ah macawis cimaamad telefoon iyo baraafuum waxaana ay al-shabaab sheegeen in qiimaha alaabtaasi marka la isku daro ay dhan tahay sagaashan iyo sideed dhibic afar doolar al-shabaab ayaa ninkaas geeyey meel fagaaro ah maalintii shalay ee jimcaha ahayd waxayna ku xukumeen in laga gooyo gacanta midig idaacadda v o a waxay la xiriirtay dadka deegaanka waxayna u sheegeen in ninkaasi ay cafiyeen dadkii lahaa dukaanka oo wax uu ka xaday balse ururka al-shabaab ayaa ku adkaystay inay xukunka ku fulinayaan
maraykanka iyo ruushka ayaa haatan baadigoobaya wadiiqooyin cusub oo looga gudbi karayo ismarinwaaga diblomaasiyadeedda dhex yaalla maraykanka iyo ruushka ka oo ku aadan habka loo joojinayo dagaalka ka soconaya magaalada xalab ee dalka syriya sidaasi waxaa laga soo xigtay xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka ee john kerry john kerry ayaa sheegay in aragtiyahan cusub laga wada hadli doono inta ay socdaan wadahadallo toddobaadka soo socday ku dhex mari doona maraykanka iyo ruushka halkaas oo ay ku yeelan doonaan dhinacyada arrimaha wadaxaajoodka iyo siyaasadda kerry oo hadalkani sheegay xilli uu ku sugnaa kulan saxaafadeed oo ay rooma ku wada qabteen wasiirka arrimaha dibadda ee dalka talyaaniga waxaana uu intaasi ku baaqay waxaana uu intaasi ku daray inuu ku baaqayo in lasii wado wadahadallada ku aadan howlaha gargaarka bani-aadamnimo ee magaalada xalab ee dagaaladu ay ka dhacayaan
xisbiyada mucaaradka ee koonfurta kuuriya ayaa xe- xareeyey mooshin ay xilka madaxweynenimada kaga xayuubinayaan madaxweynaha dalkaasi barag jin hai taas oo fadeexo ay soo gudbi la soo gudboonaatay hindisaha sharciyeed ee waxaa lala xiriiriyey in maanta hindisyahan ayaa waxaa dhegaystayaal la xiriiriyey maanta oo sabti ah xilli ay boqolaal kun oo dadka reer kuuriyada koonfureed ahi ay isugu soo urureen magaalada xarunta dalka ee sool waa sabtidii lixaad ee dadkani ay sool isugu soo imaanayaan iyaga oo dalbanaya in xilka laga xayuubiyo madaxweynaha mooshinkan ayaa waxaa siixay boqol toddobaatan iyo kow ka mid ah saddexda boqol ee mudane ee baarlamaanka dalkaas baarlamaanka ayaa qodobkan cod u qaadi doona jimcaha soo socda hase yeeshee mucaaradka ayaa xubnaha xisbiga talada haya ugu baaqay in siddeed iyo labaatan cod helo meelo laba meelood saddexdii meel ee baarlamaanku ka kooban yahay taas oo looga baahan yahay hindisaha sharciyeedna inuu ku meel maro ma cadda mucaaradka uu codadkan ka heli doono xisbiga madaxweynaha madaxweyne bark ayaa soo jeedisay inay xilka ka degayso hase yeeshee mucaaradka ayaa sheegay in soo jeedinteediini ay tahay xeelad ay wakhtiga kusii luminayso oo ay ugu tala gashay inay kusii dheeraysato xilliga ay xafiiska joogayso xisbiga talada haya ayaa doonayay in si isxilqaan ah ay shaqada uga tagto bisha abril arrintaas oo gogolxaar u noqonaysa doorashada madaxweynenimo ee dhacda bisha juun xilligaas oo ah lix bilood ka hor xilliga ay doorashadu qorshaysan tahay madaxweyne bark jin hay ayaa waxaa ka socda baaris la xiriirta fadeexad maaliyad malaayuun dollar oo ay isdaba marisay oo lagu soo eedeynayo
halka warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a habeen wanaagsan dhegaystayaal hogaamiyaasha dhinaca diiniga ee bulshada soomaalida gobolka ohio ayaa sheegay inay diiradda saari doonaan wax kaqabashada xagjiraynta dhinaca shabakadaha lagu kulmo iyo xiriirka ka dhexeeya dhallinyarada iyo waalidiinta dalabadan ayaa ka dambeysay kadib markii cabdirasaaq cali cartan oo ah nin soomaaliya uu geystay weerar isniintii ka dhacay jaamacadda ohio state university ee magaalada colombus sida ay booliisku sheegeen waryahayaga maxamed colaad xasan ayaa salaadii jimcaha ee shalay kala qaybgalay bulshada warbixintan ayuuna ka soo diray colombus لا إله إلا الله
waxay ahayd khudbaddii ugu horreysay kadib weerarkii dhowaan ka dhacay jaamacadda ohio ee uu geystay cabduul cartan oo ahaa wiil soomaaliyeed oo ku noolaa guri in yarun u jira masjidka abubakar sadiiq ee galbeedka magaaladan colombos ikhwaani fillah mowduuceenu muxaadarada maanta wuxuu ku saabsanaa oon isdul taagnay laba qodob sheekh horseed nuux cayni waa agaasimaha masjidka iyo xarunta abubakar sadiiq iyo qadiibkii jeediyey khudbaddii jimcaha waxyaabahan aaladaha waxyaabaha lagu gudbiyo baraha bulshada la yidhaana runtii maanta adduunkan oo dhan ay hadheeyeen ilmaha si fudud yaa isagoo guriga kula jooga lagaga kaxaysan kara masaajiddu dadaal walba ay sameeyaan haddii waalidiintu aanay garab istaagin oon ilmaha gacanta qaban masaajiddu wax badan ma soo kordhin karaan akhlaaqdu gurigay ka bilaabataa ilmaha ammaankiisa in la ilaaliyo gurigay ka bilaabataa sheekh horseed waxa uu sheegay in la joogo wakhtigii waalidiinta soomaalida maraykanka ay baraarugi lahaayeen una istaagi lahaayeen xiriirka kala dhexeeya carruurtooda ma dhabaha ilmihiisu ay qaadayaan haddii xanuunada maskaxda ku dhaca ilmihiisa uu ku arko astaamaha lagu garto markiiba uu ka badbaadin karaa hadduu arko inuu u janjeero dhanka afkaarta guracan ee qofka adduunkiisa iyo aakhiradiisa burburin karta waalidku wuxuu fursad u haystaa inuu ka qabto laakiin hadduu waalidku noqdo mid ku mashquulsan siyaasadaha iyo waxyaabaha la halmaala warna aan u ahayn ilmihiisa waxaa adkaanaysa inuu ka badhqabto dhibaatooyinka maanta da'yarteenu ay ku dhacayaan daraasaadku waxay yidhaahdaan mujtamaca soomaaliyeed in ku dhow ama ka badan boqolkiiba lixdan ama lixdan iyo shan mararka qaarkood waa dhallinyarada da'doodu ay u dhaxayso lix iyo toban ilaa sagaal iyo labaatan ama qaarkood waxay yidhahdaan labiyo soddon marka waxaan arkaynaa in aqlabiyadda ama maaragtay inta u badan jiilkeenna maanta mujtamaceenu awlaadeenna ay yihiin waxaa marka aanu keennay dhul runtii fitankiisu iska badan yahay haddii marka uusan waalidku doorkiisa ka soo bixin ilmahaasi aakhiradooda iyo adduunkoodaba khatar bay geli karaan dhinaca kale maxamed cumar diini oo ka mid ah madaxda masaajidka iyo xarunta abubakar sadiiq ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan weerarkii jaamacadda ohio isagoo u duceeyey dadkii wax ku noqday wallaahi dhacdadii dhacday dhacda naxdinla bay ahayd aad baan iyo aad iyo aad baan uga xunnahay wixii meesha ka dhacay Ee, bulshadana soomaaliyeedna runtii way taabatay waxaanu filaynayna maaha Een, waxaan ma garanaysaa inay waxaan bulshada ka yimaadaan umaanaanu fadhiin aad iyo aad baan uga xunnahay dadkii ay ku dhaceen waxaan musiibadani ku dhacdayna waxaan aad iyo aad uga rajaynaynaa inay ma garanaysaa een, ee, ka badbaadaan oo ma garanaysaa caafimaad helaan Een, waxaan kaloon ma garanaysaa ammaan leh een, dadka am- hay-adaha ammaanka ee ammaanka waddanka ka shaqeeya eh, sida wanaagsan ayay magaranaysaa u soo afjareen waxaa laga joogaa muddo shan maalmooda markii wiil soomaaliyeed la sheegay inuu weerar ka geystay jaamacadda ohio ee magaaladan colombus islamarkaana uu ku dhaawacay kow iyo toban qof gaari uu ku dhuftay iyo midi uu qaarkood la dhacay dhacdaasi oo weli ay laamaha ammaanka maraykanka baarayaan ayaa waxaa saameyn xoog leh ay ku reebtay soomaalida ku nool magaaladan colombus maxamed cumar diine ayaan weydiiyey tallaabada mujtamac ahaan la gudboon inaanu waalidiinta iyo dhallinyarada intaba tallaabooyin wax ku hoola qaadno oonu meel uga soo wada jeesanno inayna sidan iyo si- wax u kalo- wax kaloo u dhowaana haddeed mustaqbalka ayna dhacin insha allah qoyska uu ka dhashay wiilka la sheegay inuu weerarka geystay cabduul cartan ayaan weli si rasmiya warbaahinta ula hadlin iyagoo sheegay inay go'aansadeen inaysan hadlin ka hor natiijada ay ka filayaan inay ka soo baxdo baarista socota maxamed colaad xasan v o a magaalada colombus gobolka ohio
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna qandala mas-uuliyiinta maamulka gobolka puntland ayaa markii ugu horreysay ka hadlay howlgal military ee ku eh, ka dhanka ah maleeshiyaadka taabacsan ururka daacish ee muddada soddon iyo toddobada cisho ah gacanta ku haya magaalada qandala guddoomiyaha gobolka bari ee maamulka puntland yuusuf maxamed wacays dhado oo hogaamiyaash oo hogaaminaya weerarka ku wajahan qandala ayaa wareysi gaara oo uu siiyey v o eda ku sheegay in saaka dagaal uu dhex maray ciidamada maamulka puntland iyo maleeshiyaadka daacish ayna dileen toddoba maleeshiyo maleeshiya ah haruun macruuf ayuu ugu warramay qadka telefoonka isaga oo ku sugan meel konton kilomitir u jirta qandala
haarun macruufo waxaan ognaa iminka meel konton iyo saddex kilomitr u jirta qandala oo la yidhaahdo basaashin goordhow baan halkaan nimi waxaa naga qabsaday dagaal annaga iyo qoladii daacish miinay noo dhigeen dabadeedna markii aanu miinada furaynay bay rasaasku kusoo bilaabeen waanu iska caabinay khasaarahan kuu sheego toddoba nina muxuu ahayday meydkooda waana noqoyahoodina waanu haynaa kuwa muxuu ahayday een khasaarahaasa muxuu ahda iyaga gaaray annaga saddex nin baa muxuu ahda naga dhaawacmay oo dhaawac fudud ah saakay sidaasuu ku bilowday Da- marka miinada ay idiin dhigeen ma mid dhulka ay ku aaseen bay ahayd mise mid kaloo qarxiyo oo baabuur ay ku jiraan maya mid dhulka ay ku aaseen ba miin miino meel maarata waddadu isaga soo yara dhawaato oo aan meelna gaarigu uga bixi karin bay miino ku aaseen waa gartay magaaladan sideed rabtaan inaad u qabataan ood u abbaartaan bal bal haddii intaad nooga sharixi karto kolley waa arrimo military aduna waa arrimo military laakiin de waxaa naga go-an si kastaba aanu ku galle iyo taatiig noo qarsoonba waxaa waxaa muxuu ahayde aan hubaa afar iyo labaatanka saac ee soo socda inaan magaalada muxuu ahayde aanu kaala soo hadli doono haddii ilaahay ogolaado waa gartay nimanka magaalada jooga awoodoodu intay la eg tahay warar iskhilaafsan baa ka soo baxaya
tiro go-aan ma hayno laakiin de awood badani ma jirto marka idinku kolley xog waad haysaan maxaad kala kulanteen ma soomaali unbaa nimankani ma ajaanibaa ku jirta cududoodu maxaa hub- maxay ku hubaysan yihiin ilaa maanta kuwaan aragna wada soomaali bay ahaayeen oo muxuu ahayde soomaali bay ahaayeen ajaanib kuma ana arag de hubka hub fudud bay muxuu ahayde ku- eh, bay ku hubaysnaayeen dariga muxuu ahayde d k m-ka loo yaqaano baasuuka iyo muxuu ahayde a k forty seven saddexdaa qori bay- bay wateen waa gartay bal idinku ciidamada aad ka kooban tihiinna wax yar iiga sheeg annaga waxaa weeye ciidanka aan muxuu ahayde hadda aan gudoomiye gobol ahaan aan la socdo waxa weeye waa ciidan daraawiishka puntland ah iyo ciidan muxuu ahayde mariniska puntland ah iyo ciidanka b muxuu ahayde b s f saddexdaa ciidan ba intaa saddexdaa ciidan baanu nahay waa gartay marka qorshihiinnu muxuu yahay haddiiba aad magaalada qandala ka saartaan nimankan daacish qorshaha iyagu wuxuu yahay inaan muxuu ahayde meel aan magaalada xoreyno oo dadkii muxuu ahayde magaalada deganaa ay caawa cusub ugu soo noqdaan kuwa laga wada dhacay qof muxuu ahayde dadkii deganaa caawa ku nooli ma jiro inaan dadka magaaladooda u xoreyno dabadeedna waxa weeye wixii naga baxsadana dib aanu u doono waa gartay marka een, nimankan maleeshiyadan daacish ka tirsan meesha ay ku xoogeysteen oo ay isku ku tababarteen oo ay ku hub urursadeen oo ku rag urursadeen oo weerarka ay ka soo qaadeen waa halkee kolley qandalo ma ahayn meel kaley ka yimaadeen Ma- taas maxaa idinka qorshaysan
waxa weeye daacish waxa weeye waa garab ka gabay al-shabaab iyagaa marka muddo waxa weeye kaba joogay oo maxaa la dagaalamayay dee cadowgaaga cadowgaa cadowgiisu waa saaxiibkaa muddaanu eegaynay way kala noqdeen intibaa muxuu ahayday awood yar nagu samaysatay mana filayo muxuu ahayday haaruun oo awoodda daacish uu ku leeyahay ee degmada qandala ee ku sugan ee gobolka bari mid awood xoog leh oo muxuu ahayday waxyeeli karta muxuu ahayday ummadda soomaaliyeed iyo deegaanka degmada qandala inay tahay ma qabo waana muxuu ahayday waana idin inasgaraynaynaa waxa weeye dhammaan waa la shaqo waafiya laga qabanaya laakiin dadku waxay leeyihiin idin dhaliilayaa maxay maamulku sugayeen inta nimankan ay awooddaa yeesheen isdhigasha ama hagrasho ayaa jirtay oo u- maamulku waa isdhigtay ama maxaanku idhahdaa uma diyaarsanayn saasaa la leeyahy haruntaasi waa been waxa weye niman gorilaayo buuro dul saaran oo hadba buur muxuu ahayday ee, dhulka gobolka bari muxuu ahayday ama degmada qandala waa dhul buuro leeya ee, boosaaso ilaa qandala waxa weye buur baa xirta oo buuraha goliski baa mara buuraha dushooday muxuu ahayday saaraayeen oo hadba muxuu ahayday karin iyo meel ay ka dhacayeen waxay ahayd inaanu ogaano meelay isku ursadeen ama awoodooda isugu geysteen maantayna noqotay in la helo inay meel awoodooda maahayday mucayin oo la yaqaano in awoodooda isugu geysteen waana tan maanta maxaadi hawsheedu socoto waa gartay marka haddaan su-aasha ugu dambeysaba ku weydiiyo ma qandalo unbaad rabtaan inaad ka qabsataan mise waxaad rabtaan maxaanku idhahdaa xididkooda iyo jiritaankooda inaad maaragtay een, aad aad dhintaan oo wiiqdaan awoodooda waxaan rabnaa inaan awoodooda wiiqno qandala muxuu ahayday kaqabsadkeedu micno ay samaynaysaa mejo haddaanu qandala xoreyno oo aan ka soo baxno ama ciidan kaga tagno oo degaan badan oo muxuu ahayday badan bay qandala xakuntaa oo ugu yaraan afar iyo toban sac lix iyo toban sac loo kala socdo degmada gudaheeda aanu kaga tagno de waxaanu qabana ma jirto waxa weeye ciidankoodaanu muxuu ahayday sideena haddii eebaysno muxuu ahayday dana badan oo istaraatiiji ciidameed baa muxuu ahayday haaruun aanu wadanaa kuwaasaana insha allah fuli doonaa kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka bari ee maamulka puntland yuusuf maxamed wacays dhado oo u warramayay haaruun macruuf isaga oo u faaqidaynayay duulaanka ay ku yihiin qandala iyo dagaalada dhex maray ururka daacish
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale laba wiil oo soomaali ah ayaa xalay toogasho lagu geystay magaalada stockholm ee caasimadda dalka sweden halkaasoo ay ku dhinteen dadkan ayaa la sheegay inay ku dhinteen rasaas ay rideen dad wejiyada soo xirtay wiilasha ayaa lagu maga- lagu kala magacaabi jiray faysal iyo sakriyo oo kala dhashay labayo sagaashankii iyo saddex sagaashankii waxaana aabahood cartan cabdi jimcaale uu uga waramay musiibada ku habsatay qoyskaasi waryahayaga jaamac buule jaamac walaalow waxay u dhaceen nimankan niman dhalinyaraa bay ahaayeen nin nimanka kamida ayaa hadda ka hor nin saaxiibkiisa la dilay markii la dilay gruub kale ayaa yimid oo haddii ilaahay ku roon yahay eh, ninka la dilay kamida ayaa iyaguna gruubkii kale nin ka dilay Eh, waa anigu hadda shakiga aan qabo ina weliba aana joogin meeshii waxa weeye marka eh, waxaa jirtay arrin ah eh, afar nin oo gruub wax dilay kamid a inay magaalada stockholm ay imaan waayeen ay banaanka uga baxeen waa la raadinayo inay iskaadsanayeen waan ogeen afartan ninoo magaalada ka baxsan odayaashoodii ayaan aniga nin kale oo yahay aan wada kulanay markaan wada kulanay eh, waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa ciyaalka inaan isu keenno maadaama ciyaalkoodu marka ay stockholm imaan waayeen ragganaan ka baqayna ay yidhaahdeen odayaashii marka waxaan yidhi annaga labadii wiiloon dhalnay waa kuwaan ahaa waxay dhintay waa dhinteen laakiin inta hadda nool inaan badbaadino baan isugu nimid nimayo anagu kuwaan dhalana waa kuwaan kuwaan dhasheen keena ilmihii aan gacanta isu saarno inaysan waxba ka dhexayn in dad kale ka- ku kala dhex shaqaysanayo aan ka saarno ee ee mataqaanaa dad soomaaliyeed oo ahalahoo walaalaa weeye isku diinaho isku dhaqanaho hadii la kudhi isku luuqada oo iyagu dad isu xiga adugu calaa ayi xal nimankii eh, shalay annagoo haddii la kuloo yahay ee alaab inta soo rarnay ee xoogaa yara guriga seexdeen way kasoo tageen meel maqaayadahay yimideenay dheheen babaarsadan annagu ma rabno waa maqaayadaasaan ka cashaynaynaa cashay usoo doonteen bartii ayagoo jooga ayaa qora weyn inta loola yimid iyo bastoolaba lagu horgufaaliya dadkana saaxsaaxad kaysaadin ayaan markii xabadda la dhaceen kii kale oo la dhashaay haddii la kuroo yahay asna maagay madaxa kor waad waa le qof dhiigiisi lahayo weeye asagiina waa lagu daray labadooda waa laysdul saaray ambalaasaa timid baa la yidhi ambalaasti waa soo geli weyday dheheen boliisku meesha waa ka laabteen ilaa iyo hadda anagu meydkeedu ma aanaan tegin boliiskaa qaatay hadda walaalow saasaa waxu dhaceen wax wax ka dhex shaqeynaya oo isu keenaya oo u raadinayaana waa dad adnebiya oo mataqaan ka dhex shaqeysanaya carab iyo latin american
allaha u naxariisto wiilasha cartan waxaad eh, hadalkaaga aan ka dhadhaminayaa marka waxaad dareensan tahay waxa wax dilay inay soomaali yihiin aada iyo aad taasaa ugu weyn aniga taasaa aada ugu weyn En, afarnimo afarnimo soomaaliya oo dhalinyaraho da-diisa oo magaalada stockholm ka dhuuma jirtay oo magaalo boq- lixdan kilomitr u jirta laga sheegayay ayaa haddii la kuro nimankaasaan ku tuhunsanahay inay dileen walaalahoodna information ay siiyeen oo nin xoogo yara curyaamay iyo nin kaloo weyn oo xaaslaha jire ee, waa la yaqaanay dheheen oo waa raggii waxa dilay dabcan waxaan qiyaasi karaa ilmo kale inay jiraan maxaa tala ah marka hadda tale way ji- wa- horta tale waa tiiti ilaahay waa waxa ilaahay kugu toosiyaan baa toosaya laakiin eh, hadda kuwa rigiska isku sheegaya iyo kuwa maamulka masaajidyada haya iyo waxaasaa isu yimid dad baan maaragta soo bixinayna hay yidhaahdeen marka eh, dadkaas in wax wax ka soo baxaan haddii ay haatan meeshii eh, la rabay iyaga laftiskooda wax ka bixi waayaan waxay noqonaysaa waalidiinta inta laysku duubo ay isu tagaan ay dhahaan boliis ama haddii la kurooya dowladii ama dadkaan wax ka qabta ama waxba kama qaban nabdhaha oo haddii la kuroon yahay ninkii cunugiisa difaacanaya ninkii ca- kaxaysanaya ninkii uu ka dhimanayo dee asagay u taalla cartan cabdi jimcaale oo aabbaha wiilal xalay lagu dilay magaalada stockholm ee waddanka sweden wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayey waryahayga jaamac buule jaamac dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaana soo diyaariyay halkan idinkala socodsiinaya waryaha v o a london ridwan xaaji cabdiweli
toddobaadkan barnaamijka waxaannu uga hadlaynaa munaasabadaha lagu xusayo dhalashada nebi moxamed naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha ahaatee iyadoo sannad kasta bisha rabiicul awal ee soomaalidu ay u taqaano mawliidka ee sannadda hijriyada dunida islaamka iyo dadka muslimiinta in badan oo ka mid ah ay munaasabadahaasi xusaan dalka swiden waxaa bishan oo dhan ka soconaya munaasabaddaas lagu weynaynayo dhalashada nebi moxamed calayhi asalaatu wassalaam waxaa barnaamijka haddaba marti ku ah sheekh cabdiraxmaan sheekh muxyidiin celi oo ka mida culimmada ugu caansan suufiyada waxaana hadda uu ku sugan yahay magaalada stockholm ku soo dhowow barnaamijka sheekh cabdiraxmaan baaraka allahu fiik waan ku dhowaa ridwan sannad kasta bishan oo kale guud ahaan dunida islaamka een, waxaa laga xusaa dhalashada nabigeena moxamed naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha ahaatee bal marka hore ujeeddada shirka hadda ka bilowday dalka swiden ayaan jeclaan lahaa inaad faahfaahiso بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على حبيبه وخليله وخيرته من خلقه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه وبعد ندوان آد بعد ما هاي رنتي عمل كان للي عمل الاحتفال بذكر المولد أما مسلمين تين يهود بالدقان درشة النبي عليه الصلاة والسلام ويحصان حسوستان كل وجيدون كيس ويفربضيهين لكن مركبون لصاع روريو waxaa la yidhaahdaa waliana alxukma cala shayi farcun can tasawurihi shay markii la rabo in xukun iyo guddoon laga qaato waxaa muhiima shayga horta in la fahmo asiga kadib baa markaa guddoon laga qaadan karaa ama xukun laga qaadan karaa ujeedooyinkiisa haddii aan si kooban u sheega waxaa weeye waa howlwadareed muslimiinta ay samaynayaan sida badanna ay ugu talagaleen inay isku kaashadaan inay u qumaan waajibaad uu ka mid yahay shukri iyo tacdiim nabiga la weyneeyo iyo ilaahay in loo mahadnaqo iyo in muslimiintu ay farax iyo raynrayn ay ka muujiyaan iyo sidaas oo kaleetood iyo iimaanka lagu cusboonaysiiyo tajdiid lagu sameeyo iyo la sameeya waxa la yidhaha anwaaca ficli alkhayraadka dhammaan wixii khayr oo markaas ama in muslimiintu ay qadaayaadkooda u hadlaan qadaayaadka markaa yacni yani macal waqti ah oo markaa taagane la yidhaahdo waa zamanka ay markaa muslimiinta ay nool yihiin qadaayaadka caamka ah iyo kuwa khaaska looga hadlo la isku booriyo khayrka la isku sheego waa ujeedooyinka ugu muhiimsan waa garta waayahay markaan eegno sweden oo kale waxaad moodaa inuu yahay dalka inta badan ay isugu yimaadaan dadka ka yimaada qaaradda yurub ama dhalashada nebi moxamed caleyhi salaatu wasalaam si weyn loogu xuso sannad kasta waxyaabaha ay soo jeedin doonaan culimmada ka soo qaybgeli doonta haddii aad taabato way fiicnaan lahayd ayib culammadu kolley insha allahu waxay kasoo yani kalimaadka meesha laga soo jeedin doono way kala duwan yihiin sida badan kalimaadka culammadu ee asxaabulmunaadirka ah waxay naqon doontaa kalimaad ou mexrikooda naqon doono ama uu central u yahay qadaayaadka ummadda islaamiga ah hadday naqan ahayd qadaayaadka mataqaana ijtimaaciga ah oo bulsheed ama kuwa amniga ama kuwa tarbawiga ah ama kuwa hadduu alla kuu roon yahay yani waa kaas dabcan xataa siyaasiga siyaasiga ah kama mara qadaayaadka islaamiga ah ummadda muslimada ah iyo qadaayaadka insaaniga ah intaba waa laga hadlayaa insha allahu iyo caa-iliga sidaas oo kaleetood waxyaalaha oo yani family issues sidaas oo kale way kamid yihiin insha allah tan iyo sanadkii labada kun iyo shanta haddii aana khaldanayn wixii ka dambeeyey ayaa inta badan munaasabadan sanad kasta aada dhigtaan maxaa ilaa iyo hadda aad is leedahay dadka soomaalidu waa ay ka kororsadeen maxaase laga faa'iidayaa in sanad kasta aad isugu keentaan dad kala duwan oo soomaali ah oo meel kasta ka imanaya oo la taaban karo taariikhiyan yacni camalulmawlid oo sweden ka bilaabashadiisa waxa uu ka bilowday asoo qaab jamaaci ama collective ah wuxuu bilaabay sanadii labada kun iyo saddexdii ayuu bilowday qaab jamaaci asigoo u dhacayo magaalooyinka la yidhaahdo stockholm iyo gothenburg ayaa bilaabeen marka haddii aan usoo laabtay su-aashaada marka insha taas waxay ahayd xagga yani saxid taariikhda ah haddii aan usoo laabtay su-aasha maxaa laga faa'iidayaa wax badan baa laga faa'iidaya waxaa laga faa'iidaya waa ko waa barkulan ummadda soomaaliyeed ay isku arkayso oo qadaayaadkooda ay uga hadlaayaan ka hayrihi min almu'tamaraat mu'tamaraadka kaleetood ee caalamka islaamka ka dhaco oo ummadda soomaaliyeed ay mataqaanaa jaariyada dibaddu ay isku warsadaan ay qadaayaadkooda uga hadlaan buu ka mid yahay meeshaas hadduu alla kuu roon yahay yani xisan wa macnan si muuqatay si aan muuqanba yani fawaa'id fara badan ayaa ka jirto matalan culamaa udiin baa imaanaya dadka su-aalahay qaban bay ka weydiinayaan talooyin kala duwan baa lasoo jeedinayaa haddaba alla ku waxaa dhacaya wax la yidhahdo interaction baa dhacaayo dad aan intaa is arkin ayaa isku arkayo alxamdu lilahi rabb alcaalamiin marka waa maslaxa dunyawi ah mid ukhri waa intaba inta dabcan munaasabadan ay socoto waxyaabaha caanka ah ee aada samaysaan edhaqanka ka mida waxaa ka mid a in dadku ay wax wada cunaan iyo in qasaa'idka nebi moxamed caleyhi salaatu wasalaam lagu ammaanayo meesha aad ka qaadaan marka waxaan jeclaan lahaa bal qasiidooyinka ugu caansan ee inta badan munaasabadahan oo kale lagu soo bandhigo inaad mid ama laba ku dhufato ha dayib runtii waa qasiidooyin fara badan ayaa jiro wuxuu leeyahay ninka la yidhaahdo yani sheekh nabahani caleyhi raxmat ullahi raxmat alabraar oo hamziyada labaad ee caankaa iska leh wuxuu ku leeyahay lam yuzaaxim mudaaxuka albacdu bacdan anta baxrun walmaadixuuna dillaau yani nabi maxamed inta ammaantay caleyhi salaatu wasalaam oo ama ku sallishay aad bay u fara badan yihiin nabigu wuxuu ku suureeyey ninkaa shaacirka ah sida maanyo ama bad weyn badna la iskuma garbin karo marka qasiidooyinka sida caanka ah yani soomaalidu ay qaadaan way fara badan yihiin haddii aan soo qaato oo kale waxaa ka mid a ya nabiy salaam calayka ya rasuul salaam calayka ya xabiib salaam calayka salawaat ullahi calayka waayri wakayruhaa kutur yani iyo yani buxuur kala duwan ayay ku qaadaan xataa qaar la soomaaliyeeyey oo la soomaaliyey way jiraan oo hadduu alla kuu roon yahay waxaa ka mid oo kale tusaale ahaan yani madxi yani mursal nuurrow madxigaagii kii maqlaayo musaawi waayo muslimba maaho mushabaha weye magacaa wuu ku murmi doonaa yani waxa uu cabirayaa qofka muslimka ah Mhm.
marka uu maqlo nabi maxamed magaciisa Mhm.
inay ka mid tahay Sallallahu min alayhi ahami wasallam.
asbaab yani alasaara Mhm.
macnaha asbaabta qofka farax gelisa inay ka mid tahay maasha allah waa Marka yahay way fara badan tahay runtii waayahay een, waa u soo noqon doonaa su-aal muhiima oo ku saabsan in culimmada qaarkood ay runtii ka soo horjeedaan qaabka loo dhigo mawliidka iyo sida eh, laf ahaantiina aad u aragtaan maadaama aad ka mid tahay eh, culimmada ugu caansan ee suufiyada ama ahlusunna waljamaaca sida dadka qaar ay u yaqaanaan marka laakiin bal mawliidka haddaan dib ugu noqonno taariikhdiisa goorma ayuu soo bilowday Eh, baaraka allahu fiika runtii mawlidka sidiisaba waxaa loo kala qaybshaa intaasoo nooc mar waxaa loo qaybshaa dhacdadaas horta sideedaba in la fahmaa fiican waxaa mawlid la leeyahay sidiisaba Mm.
luqada carabiyada waxay ka timid maadada la yidhaahdo walada ayay ka timiday luqa ahaan waa wax dhalasho ah Een, haddii mawlid la yidhaahna luqawiyan waa masdar miimiya oo waa mataqaanaa yani masaajidka qaarna waxaa la yidhaha miimi qaarna hayr miimi bay yidhaahdiino min di thalaathati laa yafcil lahu ti bimafcalin limasdarin aw maa fihi qad cumila kadaka muctalu laamin mutlaqan waidal fa kana waawan bikasrin mutlaqan xasala ayuu leeyahy ibnu malik la yidhaahda ee kitaabka islaamiyada waxaa weeye mawlid waxay ka timiday kelimadaas walada la yidhaahdo Mm.
marka dhalashadii in yacni lagu baraarugo ee markaas mawqif layska taago dhalashadii nafteeda waa hadda dhalasho markaan leenahay mawlid haddii la yidhaahdo aata nabigaa laga wadaa calayhi salaatu wasalaam Mm, dabcan in mawqif layska taago waxadda bilowday maaha de nabiga baa bilaabay cali mar nabiga xataa waxaa uga horreeyey malaa'igta ayaa uga horreysa iyo yacni kaa'inaadka ilaahay markaa nabiga marka uu dhalaa dhacdooyinkii muhiimka ee caalamka ka dhacay Mm.
nabigana calayhi salaatu wasalaam naftiisa wuu weyneeyey dhaxlashadiisa ambiyadii ka horreysay way weyneeyeen Mm.
wax cusub ma aha laakiin waxa cusub waxay tahay in ay muslimiintu ay doortaan waktigii oo nabiga dhashay oo bishaas rabiicul awal ee soomaalidana ay mawlidba ula baxdaba bisha mawliday yidhaaheen soomaalida Mhm.
ayaa waxaa la leeyahay ridwanow ayaa waxay bilaabatay qarnigii lixaad bilowgiisa yacni ninka la dhihi jiray haddaba alla kuu ron yahay almalik almudafar alkawkibri ay abu saciid alkawkibri ibn zayd ibn zainuddin cali bin yani ay baktikin waa nin oo mataqaanaa soo maray yacni eh, talooyinka muslimiinta ay soo martay Eh, haddaba alla kuu ron yahay nimankii cabaasiyiinta ka soo jeedo Mm.
ninkaas ayaa bilaabay in xaflad la sameeyo Waa laakiin gartay.
mawlidku nabigaa bilaabay inuu dhalashadiisa xuso xadiis saxiix muslim ku yili iyo keyrkiiba waa gartay waa nabiga la gartay weydiiyey maxaad u soomaysaa isniinta Mhm.
marka anigu marar aan yani Marka- arrintan ka qoray baxsi yar waa gartay oo waxaan rabaa inaan baxsiga yar aan ku edaayo waxaan ku bilaabay yani oon idhi waliana alxukma cala shayi farcun can tasawurihi shayga sidiisaba markii la xukumayo waa in la asiga la fahansan yahay Mm.
marka anigu tacriif baan saaray oo mawlidku waxaan ku sheegay camalun jamaaciyun yuraadu bihi gaaliban altacaawunu cala alqiyaami biwaajibi shukri watacdiimi waidhaali alfarxi waalsuruuri watajdiidi aliimaani wa ficli anwaaci alkhayraati wayax- wayaktalifu xukmuhu biikhtilaafi alwaaqici waalxaal macnaha mawlidka sidiisaba waa camal ay muslimiinta si wadareed ay u sameeyaan isugu imaanayaan sida badanna lagu doonayo in la isku kaashado in loo qumo waajibka aan sheegnay oo ah in ilaahay loo shukriyo waxaa lea Mhm.
maxamed nicmo buu ahaa calayhi salaatu wasalaam Mhm.
yaa ilaahay raxmadigiisa uu soo diro waa hadiya min allahi caza wajal in looga mahadnaqa ilaahay oo la yidhaha ilaahaygiina sii nabi maxamed waa mahadsan yahay in maalinta aan u sundano nabiga in lagu tacdiimiyo calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele nabiga min acdami shaacir uu ka mid yahay diinta islaamka shacaairteeda waxa ugu waaweyn buu ku mid yahay muslimiinta inay weyneeyaan sidaas oo kale wa idhaaru lfaraxi wasuruur in sidaas oo kale muslimiinta ay farax muujiyaan waa diin ilah baa amray subxaanahu wa tacaala qul bifadli illahi wabiraxmatihi fal yani fabidalika falyafraxuu Mm.
ilahay saas buu leeyahay kadalika tajdiid liimaan in iimaanka naftiisa lagu cusboonaysiiyo Mhm.
iimaanka nabiga wuxuu ku sheegay calayhi salaam ana aliimaana yakhlaq inuu duugool buu nabiga sheegay calayhi salaatu wasalaam in la cusboonaysiiyo iimaanka iimaanka in la cusboonaysiiyo iyo anwaaca ficl alkhayraat waa teeda gartay kaleetood kelimo aad iyo aad u xiiso badan baa jirta oo markii ma yani majaalkan la yimaado yani aan isleeyahay waa muhiim in lasoo qaato kelimada la yihahda bidca kelimada bidca la yidhaahdo sidii een, runtii waa kelimo oo mataqaanaa yani een, carabi ah oo shareecada islaamkana ay ka hadashay Een, luqa ahaanna hal abuur baa la yidhahda hal abuur waxaan hore u jirin in la sameeyo Mhm.
macnaha waxay noqonaysaa creativity ama innovation Een, haddii oo macnaha khaaska islaamka uu tou diiday bidcadu noocna islaamka wuu wuu bogaadiyey wuuna tirtirsiiye ha la sameeyo wuri midna waxaa weeye islaamka wuu diiday oo islaamka diidayna waa tii diinta ka hor imaanaysa waa garta marka marka mawduuca aad ba u yani udhex weyn yahay ridwaanow Mm.
waxaan Waa yahay.
isleeyahay, een, laguma oofsan karo hal program kaliya waayahay een, dabcan hal bil ayuu socon doonaa mawliidka een, sida aan filayo Eh, laakiin su-aasha ugu dambaysa haddii aan ku weydiiyo een, sheekh cabdiraxmaan culimo fara badan oo soomaaliyeed ama kuwo fara badan oo muslimiin ah waxa ay aaminsan yihiin in een, sidii loogu talagalay aan loo qaban mawliidka oo laga badbadiyo oo waxyaabaha qaarkood xataa ay u arkaan inaysan sax ahayn diiniyan marka maxay adiga kula muuqataa een, inta badan dhaleecayntaas iyo dhaliishaas iyo een, sida laydin arko Eh, runtii aad iyo aad u mahadsan tahay yani horta sideedaba ay muqadimaa baan leeyahay horta wax ka badbadis la yidhaha ma jiraan nabiga calayhi salaatu wasalaam anigu ma aaminsani in sanadkii oo mar intii la isugu yimaado in xaqa ummaddan ku leeyahay yani lagu oofsan karo aniga ma aaminsani nabi maxamed waagadan ummadihiis ma gaarin heer ay ka badbadiyaan maxaa yeelay asigaana noo sheegay taas macnaha wuxuu leeyahay sheekh buusayri wuxuu leeyahay yani eh, fansub ilaa daatihi maa shi'ta min sharafi wansub ilaa qadrihi maa shi'ta min cidam yani nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam maba aaminsaniba mawlid walaa haddii aan maalinkii oo dhan markaa xuquuqda ilaahay meel dhigno aan nabi maxamed kaliya ku mashquulno aniga waxaan aaminsanaha xuquuqdiisa ma aanan oofsanin sala allahu caleyh wasalam Een, calayhi salaatu wasalaam abaalka ummadda uu ku leeyahana ma oofsan ilaahayna waa kale subxaanahu wa tacaala يعني وإن كان عليك وإن كان كبر عليك إعراض وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى نبي محمد أمنا أنا له أسوم مري و- يعني رضوان ولا ما أوف سنكروا أنا وقت أري صح وما أركك رضوان سن ليرا لكن وحن واي.
سوى وينا يا مم.
dadka oo muntaqidiinta ah ee kritikada yani een soo jeedinaya waa loo baahan yahay dadka mucaaridiinta ah xaqayna uu leeyihiin hadda ma aragtaa anigu ma ahi nuuca oo oo ka xajiimoona ama ka qamadhacyoonayo in kritika Waaya.
la soo jeediyo laakiin haddii Aad baa aan mahadsantahay.
culamadii muslimiinta aan kaaga soo qabta qayb ka mid a Mm.
ee mawlidka camalkiisa dadka la yidhaahdo hadduu alla kuu roon yahay yani mu'ayidiinta ah ee ku qanacsan haddii lasoo tiri aad bay u fara badan yihiin aad bay u xakan Waaya.
ibnu juzi baa ka mid a suyuudi baa ka mid a ibnu xajar alcasqalaani baa ka mid a waxaa ka mid a imaam xaafid sakhawi waxaa ka mid a yani alxaafid yani ibnu dixya waxaa ka mid a zayn alciraaqi baa ka mid a Mhm, waxaa ka mid a shamsudiin aljazari qaari aweyn baa ka mid a waayahay waayahay sheekh faadii muslimiinta Mhm.
oo dhan aad marka iyo eh, aad aad iyo aad baa u mahadsan tahay inaad barnaamijka nagala qayb gasho aad aad umahadsan tahay ridwaan aad iyo aad baarak allahu fiik intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida anigoo ridwaan xaaji ayaan idinla socodsiinayey nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabduuli haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska washington iyo caashe ibraahin aadan
adiguna hablaa maanta waad u horaysaay halbowlaha wadnaha iyo butaaqeeqa hurdaay hase iga dardaarana ayaan ku hollinayaay ogow gacmahan ishaysan ogow isku ili waayay ogow gul mahaybsadaay ugooyaay gablada ugoyo kamugasye
kulanti wanaagsan dhegaystayaal mar kale barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkanna waxaan idinku hayaa waxa kala haysta hal abuurka iyo jiilka xilligan jira laambad yahay bidhaantay babaay yahay caddaatay liin yahay bislaatay buskud yahay gaduudan xalwo yahay aan baarin adigaa bataati iga dhigan basbaas oo araggaaga waan u bogaaye waa tix ammaan ah oo loo tiriyey gabar ay ku adkaatay inay fahanto erayadan dayaxoo habeenkii intuu caad hareer maray harka dhigay adduunkay ama kayma haraca oo inta uu mayaay helay harafkiyo calaamuhu ay iseebsadeen oo ubax kala hanaani dhirta wada hareeyo haadlaydu dhinacyada heesood u dirayan ayaad ilaahay tahay sidoo kale waxaan barnaamijka caweyska washington ee caawa idinku hayaa karaamadii aan lahayn sidaan ahaan jirnay horta karaamada cid nagama qaadan annagaa iska qaadnay ilaahay karaam nagama qaadin nimaa nin ku tahan nin la isagama dhigaa layidhi soomaali wuxuu nin isaga dhigaa ninka walaalkiisoo keliya dalkeena waa baaba'ayaa shacbigana waa baaba'ayaan dunida badaha la degaaya waa arta ciyaalkanaga si kastaan u dhammaanay waa fanaanka cabdulqaadir cumar macalin jubba oo qaybtan caawa uguna dambaysa si weyn uga hadlaya dalka iyo dadka soomaaliyeed sidoo kalena sheekadii abaalmarin jacayl barnaamijka kama marna oo caawa iyo caweyska washington dhalinyarada xilligan jirta gaar ahaan kuwa magaalooyinka waaweyn ku kora ayaa qaar badan oo ka mid ah waxaa mararka qaar ku adkaata inay fahmaan sugaanta loo adeegsado dhirta degaanka xoolaha iyo wixii la halmaalaa iyagoo taa ka doorbida in sugaan looga sameeyo waxyaabaha ay garan karaan ee nolol maalmeedkoodana ku xeeran cali cabdi cali oo ah wiil dhalinyaro ah oo sameeya sugaanta oo ku tixan barnaamijkan caweyska washington ayaa nala wadaagaya waayo aragnimadiisa xagga ku aadan cali kusoo dhawow barnaamijka caweyska
waa dhowahay walaal caasho aadna waa kaaga mahad celinaya adiga iyo dhegaystayaasha iyo bahda c o eda caashay hadda ka hor gabar aan walaalaha gabar aan saaxiib ahayn ayaan runtii waxay iga codsatay inaan u sameeyo hees aniga laftayduna gabadhii waxaan la jeclaaday inaan u sameeyo hees waxaan u sameeyey marka heesaan soo socota haye waxay leedahay heesu marka hore habboone marka xige hirdoogle iyo hoobaan bislaataay dayaxo habeenkii intuu caad hareer maray harka dhigay adduunkaay ama kayma haraca oo inta uu mayaay helay harafkiyo calaamuhu ay iseebsadeen oo ubax kala hanaani dhirta wadahareeyo haadlaydu dhinacyada heesood u dirayan ayaad iila haybtaa kolkastaba habboone hilaaci iftiibee qorrax heega joogto aan si aan lahaynay hogoshiyo daruurtii deegaanku hoortaay idaraa aqoon loo dhaqan hiil ka dhigatay taan hilmaamin edebti hufnaan iyo xishood laay walaal haybad iyo qurux hodan baad ka noqoto hubqaadkaaga wacaan iyo habsamayska eebahey hibo kaga dhigayba hablaheen la wada siin heesu hees hees noocaas oo kale ah aada u tiro badan ay ahayd aan gabadhii u sameeyey markii aan u diray way fahmi weyda gabadhii waxay tihi maxaad kala jeeda saan waa heesii ammaanta ahayd haye
gabadhii hadda waa ka dhaadhaco waayey dhulkaas barwaaqada iyo in roobabkaas iyo waxyaabahaasa ammaan kuu noqayo waa ka dhaadhaco waayey gabadha waa gabad reer muqdishooda dhirna waxay ka taqaanaa inta badan talaalkaas asagana roob hadduu ku dooyo haddii kale wuu iska qoyan yahay moogtahay haye marka marka waxay u baahatay qaamuus u fasira waxaanaad ku hadashay waxaan aan ku hadlay u fasira haye waa yaabay roobku roobkuna markii uu doo wadooyinku dhiiqo ka dhigaahoo dhibaatauba ku yahaba haye qaatil bilaahi baan kala istaagnay markaas kabacdi aan waxaan xusuustay adduunyadii hore iyo gabayadii hore iyo waxaas in laga soo tugto laga soo gudbo oo si cusubba oo kana hawl yar sidii hore loo sameeyo suugaan oo digitaala oo digitaala markaasa waxaan go-aansaday bal gabadhu waxay taqaana inaan wax ugu ammaano qudaarta caadiga ay taqaana gabadhii inaan ugu ammaano ayada lafteeda ku ammaano waxay og tahay ay ku shaqo tagto u samee baad istiri ha waxay og tahay ku shaqo tagto u sameeyaan istiri haye maxaa tiri markaa
waxay leedahay heestu baxsan yahay hagaagtay laambad yahay bidhaantay babaa yahay caddaatay liin yahay bislaatay biskud yahay gaduudan xalwo yahay aan baarin adigaa bataati iga dhigan basbaasoo araggaaga baya waan u bogaaye hees noocaasoo saasaan u sameeyey caashoy haye
dabcan gabadhii markii heesaa u tiriyey waxay tidhi maasha alla heesi way la dhacday xalwo yahay aan baarin ha xalwo yahay aan baarin xalwo yahay kululaa laga wadaa macnaha haye ayadoo kulul lagu kala tegaayo ayadoo kulul lagu kala baxaayo haye
marka heesii noocaaseed aan gabadhii u sameeyey dabadeetana midaanay saanto oo aad ula dhacday
waxaa intiina la socotaa barnaamijkan weyska washington inoo socotay sheekada abaalmarin jacayl oo ah sheeko laga qoray hooyo soomaaliyeed oo gabadheeda abaalmarin ahaan u siisay wiil ay guur ku ballansanaayeen oo ay dagaaladii sokeeye isku waayeen waa kan waryaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo sheekada qaybtii afraad caawa inoo haya hilowle waanadii aabbihii siiyey uma meel bayine wuxuu si xeeladii ku jirta uga dhaadhiciyey odaygii inaysan wax dhib ahi ka dhex dhalan doonin isaga iyo inanta uu rabo inuu guursado ee dhowl owgeedi waxaana hore loo yidhi labaatan jir inta uu laan ka boodo ayuu talana ka boodaa axadda soo socota ayaynu arooskaaga dhigaynaa ee sidaa ugu sheeg reerka inantu ka dhalatay xaaji xasan oo inankiisa la talinaya baa yidhi xaaji xasan fiidnimadii markuu gurigiisa tegey wuxuu u yeedhay xaaskiisii oo intuu barsadii la fadhiistay u sheegay in hiloole gabar u keeni doono iyana looga fadhiyo qabanqaabadii arooska binti sabriye oo hilowlo dhashay inkastoo aanay ku farxin guurkiisa hase yeeshee may diidin sababtoo ah waxay la rabtay waxbarasho jaamacadeed oo dibadda ah in loo diro si uu cilmiga injineeriga u soo barto riyadaasi waxay noqotay halbacaad lagu lisay binti iyo xaaji xasan dood dheer baa dhex martay islaantu waxay ismoodsiisay in odaygu arrinta la wado wiilkeeda waxayna isku mari waayeen habkii iyo hannaankii arooska u dhici lahaa iyadu waxay rabtay in hawsha arooska iyada looga dambeeyo kor iyo hoosba xaajiguna wuxuu doonayey inuu kor kala maamulo ugu dambayntiise waxay isku waafaqeen in binti sabriye iyo labadeeda gabdhood ee faadumo iyo sahra shaqada aroosku kala qaybsadaan hilowle wuxuu la socodsiiyey dhool in maalinta axadda aroosku dhici doono dhool fariintii loo sheegay bay siday u sii waday hooyadeed haweeye cismaan farta ka saartay iyadu kumay dhici karayn inay aabbaheed u sheegto arooskeeda dhowl qoyskeedii kadis bay ku noqotay arooskan degdega ah oo waxay la damacsanaayeen inay waxbarashadeeda dugsiga sare dhammaysato kadibna jaamacadda ummadda ku biirto reer awgeedii waxay si cagajiida u aqbaleen codsigii arooska ee dhanka reer xaaji xasan kaga yimid goor barqa ah waxaa u yimid qoyskii dhowl awgeedii dhowr oday oo ka socday dhanka hilowle oo doonayey in inanta dhool loo meheriyo wiilkooda wixii ka dambeeyana arooska laga howlgalo dhowl waalidkeed si fiican bay u soo dhoweeyeen martida u timid waxayna dermo u dhigeen qolkii fadhiga cabitaanno iyo cuntooyin kala jaadjaada oo lasii diyaariyey baa loo geeyey owgeedi oo odayaal kale oo qaraabadiisa ah soo kaxaystay ayaa intay qolkii ay ku jireen ka soo baxeen waxa ay qolkii fadhiga kaga daba tageen martidii u timid kadibna waa laysbartay cabbaarna waa la kaftamay owgeeddii oo ahaa dhool aabbaheed markii inantiisii la weydiistay wuxuu ku yidhi nimankii gabadha ka soo doontay waannu idin siinay inanta dhool dhowr nin oo kale oo adeero iyo ilmo adeer isugu jirayna way ku raaceen bixintaas markii meherku dhacay dumarkii guriga joogay waxay hal mar u mashxaradeen meherka inantooda alalaas baa afarta dhinac isqabsaday dhoolna si ayan weligeed u naxin bay u naxday markii loo sheegay in hadda wixii ka dambeeya ay noqotay haweenay la qabo loogana baahan yahay samir iyo dulqaad badan inay u muujiso ninkeeda dhool way qaadatay waanadii loo jeediyey dhool waxay galabtii ku xigtay u timid saaxiibteed jamiila oo ugu hambaliyaysay meherkeeda waxayna ku tiri iyadoo kursi gaaban oo horteeda yiil kusii fadhiisanaysa dhoolay marka hore waxaan kuugu hambalyaynayaa meherkaaga balse waxaan rabaa inaan talooyin ku siiyo si mustaqbalkaagu aanu u hallaabin walaal waxaan ka cabsi qabaa in hilowlo noqdo nin hinaasi ah waayo maalin dhoweed innagoo ifka xalana ag marayna ayuu wiil aanan aqoonin si fawdo ah garabkayga u taabtay markaas hilowle inkastoo aanu ii bandhigin waxa uurkiisa ku jira hase yeeshee dareenkiisu wuu isbeddelay dhowl oo saaxiibteed u jawaabaysa baa tidhi jamiila waxay dhal u sheegtay in gabar ay beri hore isku xaafad ahaan jireen oo ay saaxiibbana ahaayeen uu guursaday nin maseyrlow ah maalin walbana ay isqaban jireen ninkeeda waxayna ku tidhi waxaan kuugu ducaynayaa in alle aanu sida ninkaas aan sheegay oo kale kaaga dhigin hilowle jamiila ilaa galabnimadii markay la joogtay saaxiibteed ayay ka tagtay iyadoo leh abbaayo waxaan rabaa inaan sii maro isgoyska baar ubax ee nabadgeliyo haye nabaadiino bay ka daba tiri dhool intii u dhexaysay meherka iyo arooska dhowr habeen bay kulmeen dhool iyo hilowle iyagoo kor u sii qaadayey jacaylkooda naftoodana raalligelinayey
Thank you.
markii toddobaad ay ka soo wareegtay maalintii meherku dhacay dhool iyo hilowlana ay noqdeen nin iyo ooridii xaaji xasan iyo xaaskiisii binti sabriye waxay guri weyn oo bangalo ah oo ay ku lahaayeen kasoo horjeedka safaaraddii talyaaniga ee degmada boondheera u dhigeen alaabtii arooska oo dhammaystiran sahre xaaji xasan gurigiibay gogashay faadumana alaabtii arooska iyo midba halkii ku habboonayd dhigtay laba caana maal bay ka shaqaynayeen intay laba hablood oo kale oo hawsha aada u yaqaan soo wateen waxay ku faraxsanaayeen arooska walaalkood hilowle mid waliba yaan lagaa hor dhammayn bay hawsha u qabanaysay toddobaadkii lagu ballamay in la dhigo arooska dhool iyo hilowle wuu dhammaaday waxaana xafladdii arooskooda lagu dhigay guriga reer xaaji xasan ee degmada boondheere haweeye intaan arooskii bilaaban bay galabnimadii axadda waxay marti qaaday hooyooyinkii xaafadda kuwii ay isweji yaqaaneen xaaji xasanna wuxuu soo kaxaystay saaxiibadiis oo dhan waa la ysugu yimid dhallinyaradii ay hilowle isyaqaaneen waa yimaadeen saddex qol baa dadkii la kala fariisiiyey dhool fiidnimadii baa waxaa loo soo gelbiyey gurigii ay ku aqalgeli lahayd xaflad arooseed ayaa degmada boondheere ka dhacday cidihii deriska oo dhan baa ka soo qayb galay dhallinyaro aad u jadbaysan oo aad u xiiseeya cayaaraha qoobka cayaarka ayaa ka soo qayb galay waxaana heesihii habeenkaasi madaxa loo lulay ka mid ahaa mid ka mid a heesaha caanka ah ee uu ku luuqeeyo fanaanka michael jackson
waxaad weli la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaya magaalada washington qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyska ee toddobaadkan waxaan idinku hayaa qaybta u dambaysa ee waraysigii aad toddobaadyadii lasoo dhaafay la socoteen aanu la yeelanay fanaanka weyn ee cabdulqaadir cumar macalin jubba fanaanka waxa uu qaybtan uga hadlayaa sida uu arko dalka iyo dadka soomaaliyeed gaar ahaan mas-uuliyiinta iyo sida uu arko doorkooda xilligan falastiin axmed iimaan ayaa fanaanka waraysigan kula yeelatay magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka heesahaaga heesta aad is leedahay lagu soo gabagabeeyay barnaamijka waa noo soo qaban lahayd
soomaaliya daawada calada cabdiqaadir maxamed mursal ayaa ii dhiibay cali jaamac boqorre ayaa sameeyey laxankii muusiga anigaa sameeyey waa hees sometimes markaan qaaday xataa inaan ilmeeyo macnaha markaa laakiin jabuuti kale markaa habeenka qaaday jabuuti oo kale oo xafladda ay sameeyeen marwada madaxweynaha iyo jaamaca maxamuud xayd iyo axmed cismaan geeli oo aan ka sameeyey meesha waan ilmeeyey way way wada ogaayeen sababtoo ah mar allaala markaan ku soo baxay tiyaatarka oo arkay horteeda fadhiyaan dadkii madaxda ahaa oo dileyta maxamed dileyta ka mid yahay marka prime minister buu ahaa iyo all of them wasiiradii iyo kulli iyo shacabkii hal mar kacay markaan soo galay markhaati bay ka wada hayeen ilma iga timid dan stage waan ka baxay sababtaa waxaan soo xasustay teatarka xamar iyo kii hargeysa
xiisaha bogaygiyo baahida aan ku qabo hadallada baroota siduu caashaqa ii bogay aan ku bilaaboon ku baasho hadalkood ku ballaasho carabkii iga maqal iga maqal qariira xiisaha bogaygiyo baahida aan ku qabo hadallada baruurta siduu caashaq ii bogay aan ku bilaaboon ku baasho hadalkood ku balaasho carabkii iga maqal iga maqal bariira dhigtii qoretiyo awal barashadeeni bilowgii kalgacalkood degdega iigu beerta iga dhigay bastiyon la baxa dhigayay biligtii horetiyo awal barashadeeni bilowgii kalgacalkood degdega iigu beerta Waa iga dhigay bastiyon la baxa dhigayay goobtii jacaylku bogga iiga taaban ha bogso talneyo weli baan ku dayayaa weli baan ku dayayaa
karaamadii aan lahayn sidaan ahaan jirin horta karaamada cid nagama qaadan annagaas ka qaadnay ilaahay karaam nagama qaadan imaa nin ku tahay nin laysagama dhigaa layidhi soomaali wuxuu nin isaga dhigaa ninka walaalkiisa oo keliya dalkeena waa baaba'ayaa shacbigeena waa baaba'ayaa dunida badaha la degaaya waarta ciyaalkanaga si kastaan u dhammaanay aniga maanta haddii laiga dhiga madaxa waxaan la yaabanaya dadka madaxda noo ah falastiin haddii ani maanta madax laiga dhigo oo aan qaato konton milyan boqol milyan oo dollar weligay ma haysanaya waa maya waan dhimanayaa berri diinteen islaamka ma haddaan dib u dalacanna lacagtaa guryaha ku dhisto iyo waxyaalaha ku samayso dembiga lagu sameeyo fusuqa ay ku sameeyaan ilmahaaga ama asxaabtaada ama wixii ay ka tagtay soo adi kuma socdo maan sameeya marka inaanan waxba ka qaadan soomaalida muqdisho iyo hargeysa iyo boosaaso meel kasta ku nool ee silcaysa gaajada dulayso intaan waxooda dhici lahaa oon xadi lahaa oo aakhiro lay cadaabi lahaa qabrigana lagu karbaashi lahaa maan sameeyo inaanan waxba hadin mushaar fiicanna aan qaato ilmahaygana ku noolaadaan ixtiraam I don't know.
ma tegaysaa muqdisho ama soomaaliya meelo kaloo ka mid ah ani boqos waa tegayaa boosaaso waa teg kismaayo waa tegayaa baydhabo waa tegayaa jilib jamaame een, hargeysa burca boorama soomaaliya anugu fanaan baan u ahaa aroonkeer qabiil sababtoo ah annagoo shan dad mt ah iyo ku jira ku jira tikid bileeti ku jira gaarana sidana oo basiinka aan ku laaban lahayn marka aan nagu jirin ayaan tegi jirna magaalo ama markaas een een, ha ahaato kismaayo ama ha ahaato boosaaso ama ha ahaato burco ama ha ahaato ceergaabo ayaa tegaysaa markaas waxaa lagugu bedelayaa tikidkii iyo boorsi emtiga lagu lacag lagaaga buuxinaya dadka saas kuu jeclaa een, see u qabyaaladana ii sheeg no way haddaa garasho leedahay Een, adoo midda kale toban heli kara toban adoo heli kara maxaa u qaadanaysaa laba iyo hal ii sheeg adoo noolaanayna weliga intaad eh, sidii aabbaha u dhintay adaan aabbahii ma noola cumar ma noola yuusuf ma noola afraxna ma noola cosablana ma noola miyaana anigu u jeedin inaan anin beri dhimanayo maxaan u xadayaa xaqa islaamka maxaan u xumeynayaa qof soomaaliya waay in lagu xanta kuu fiican tahay in lagu xajta kuu fiican tahay aday kuu fiican tahay dembigaa kaaga yaraanaya laakiin aduu cilnaa xajta Een, waxaa jira fanaaniin waayadan soo heestay Een, idinkuna fanka dabcan waa kasii duqoobaysaan kuwa cusubna waa soo galaya ma dhegaysta inaan ku duqoobo xataa ma rabaane Hay.
ha igu daahin baalka inta inta inaan ku dhisi dhaafo marka inaan aad ugu sii duqoobo ma rabo ilaahay wax ka fiican haysaan
heesta googa oo ay ugu dambeysay barnaamijka caweyska washington aad ayaan ugu mahadinaynaa caashe ibraahim aadan oo barnaamijka inoo soo daraysay dhegeystayaal barnaamijkeennii caweysnimana intaa ayuu ku egyahay waxaan idinkaga tegaynaa heestaas ee dhegeysi habboon
Thank you. ujeedada kuntuntayaa ka furila gurmadyaa